الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب بيان جواز التحلل بالإحصاء وجواز القران adaakani baabu bayaani jawaasi taxaluli xalaalnimo la xalaal noqdo ama la taxalulo bilixsaari mancin iyo horjoogsi shaksigii lagu horjoogsaday inuu nusugiisii mantaam yeelo oo cadow kaga horjoogsaday ama wax kaloo kaa manciyey taas bal in la taxalulo banaanid ay banaanayd ixsaar sababtii wajawaasilqiraani iyo qiraan iyadna banaanideeda ruuxuu xaj iyo cumro uu israaciyo taas oo balcanaa camal keliya uu la wada yimaadiyo niyo keliya iyadna banaanideeda waana sidii rasuulka ilaahay kuba xajay oo mashruuciyadeeda weeye kallay xagga hoosena waxay tahay taasi waa cibaarada matniga ama tarjamada matnige waiktisaari lqaarini calaa dawaafin waaxidin wa sacyin waaxid ruuxii qaarinka ahaa gaabsashadii uu ku gaabsanaya dawaaf keliya iyo sacyi keliya macnaa xajkiiyo cumradu raacaya dawaafku waa dawaafkii ifaadu ujeedaaye dawaafu quduum ma aha sacyiguna waa sacyigii ba amaha horeysiye amaha dambeysiyee balkaasna ku gaabsan karo waa umuuro inoo wada iman doona haddii la idhaaho oo baabka inoogu iman doona xdثna يحyى بن يحyى qال qرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهma خرج في الفتنة معتmرا wuxuu hi نافع mولى بن عمر أن عبد الله بن عمر عبدالله بن عمر رضي الله عنهma خرج wuu baxay في الفتنة wa في زمان الفتنة وqtigii فتnada muctamiran xaariya isagoo cumraysanayuu baxay wa qaala waxaanu yidhi in sudidtu haddii layga hor joogsado canilbeyti beytkii oo markaasaa daraaddeed aan dawaafi iyo yasacyo aan la iman kari waayo o nusugaygii taam yeeli kari waayo sanacna waanu samayn dee dad baa la socdo keligii mu ahayne waxaanu samayn doonaa kama sanacnaa si aanu samaynay maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilah magaciisa bal xadiidku duruq buu yeelan doonaa oo inoo dambaysa duruqdiisa barhkoodna waxaa inooguba iman doona waqtigan in ahayd markii xajaaj ninkii la odhanayay ina yuusuf makade korkeedii gaadhay isagoo u socda ibnu zubayr oo halkaa isagoo amiirkeed ahaa inuu la dagaalamo arrintuna ay ugu dambayn xisaarka iyo dagaalku wuxuu dheeraadaba ku dambaysay in ibnu zubayr la dilo shaalukiina maamulkiisii uu la wareego xajaaj oo ka socday cabdimalik ibnu mirwan ibnu marwan bal taas weeye fitnadiio ana waxa weeye haddaan in yaroo koobanun bal taas yar eegno afar iyo lixankii hijirada markii uu dhintay mucaawiyihii labaad macnaa mucaawiya ibnu abi sufyaan waan garanaynaa waa kii markii xasan ibnu cali uga dhaadhacay isagu ka tanaasulay isaga lagu kulmay caamuljamaaca koob iyo afartankii hijirada labaatan sidood buu isagu dee ahaa amiirkii mu'miniinta iyo khaliifadii uu ahaa dabadeedna waxaa cahdigiisi isagoo noolba uu sii diyaariyey yaziid inankiisii oo lalabu baycada usii qaaday markii uu dhintayna waxaa halkii isbedelay inankiisii yaziid ibnu mucaawiya kole cahdigiisiina dhibaatooyin waaweyno way dhaceen oo dee xuseen ibnu cali iyaba waa tii la dilay ciraaq ama karbala iyo dad badanoo aalubeytkiisii kaba mid ahaa lagu dilay waxaa kaloo dhacday xarro saddex iyo lixankii hijirada markii madiina ninkii adigu waxa weeye musrif ibnu cuqba la odhanaya ama musrif lagu idlaaqi jiray madiine uu galay ee yowmulxaree dad aada u badan oo ansaar iyo cid kastabali ay kuba dhinteene magaaladuna dadka lagu sii daayay ugu dambayna ay soo gaadheen ba maka bal haddaba waxaan leenahay markaa mucaawiyaha labaad dhintay walow hortiiba yazid uume ibnu zubayr maka uu joogay yaziid markuu dhintay nin uu dhalay oo mucaawiye la odhanaya waa mucaawiyat ibnu yaziid ibnu mucaawiya ayaa khilaafadii lagula mubaayacooday laakiin nin yarna waa ahaa nin saalixana waa ahaa waxna kuma jirin waana xanuunsanayo muddo dabadeedna waa dhintay isagoon adigu aan gaarayn isagoon cid uu sii magacaabay aanu jirin oo arrinta waxay noqotay inay fajwa soo baxdo dadkii ay noqdaan khilaafo la-aan marka ibnu zubayr baa lagula mubaayacooday waa sanada afar iyo lixankii halkan maka ama ragga bay ahayd lagula mubaayacooday markaa isagii waxaa u suurto gashay xijaaz iyo ciraaq iyo yeman iyo ilaa masar inuu isago adigu horta mayn masar maahae waa intii kale iyo bilaadaas oo dhan isagu ay tabac u noqoto oo lagula mubaayacooday imaaradii shaamna waxaa kaba dhacay marwan ibnulxakam ninkaa la odhanayey inuu isagu bal lala bayaco reer sham iyo adigu masar ayuu gacanta kuba dhigay haddana isagoon sanad gaadhin buu dhinto cabdimalik baa shan iyo lixankiiba la wareego halkiisii galay markaasay bilaabantay arrintan dee kolley cabdimalik iyo u dhaxaysay ibnu zubayr iyo waktiyadaa dambe ayaa dee to ciraaq iyo horta lagala wareegayo walaalkii muscabna laguma dilo markaasaa waxay noqotay in xajaaj ciidan uu wato uu u soo baxo oo loo soo diro xaggii maka iyo maqarkii ibnu zubayr waana sanadaa uu sheegay maqaalkan nooguba sugan kale saddex iyo toddobaatankii lakin xata ilaa xajkii labiyo toddobaatankii bay arrintu ahayd oo wakti uu soo baxayana taas bay ahayd ibnu cumaro markaa dee sideetan waa nin weyno sideetan badkaa ama ku dhow markaasaa ciidankaa xisaarinayay ibnu zubayrna guduhu ku jiray waayo bilaadii kale kolley waa lagala soo wareegay walaa wixii aan yamaniya ahayn markaasuu doonay siya caadi isagoo xaj iyo cumro badnaa inuu cumraysto ayuu doonay kolley xaj waktigiina waa joogay markaa tan bay ahayd fidnaduna waktigaa dee dagaalkaas waa dagaal muslimiin dhexdooda uba dhexeeye uu jiray meeshii la iskuba haystayna maka ayay ahayd muddada waa la xisaarinayo taas horada dee loo xisaari waktiga waxa weeyaan markaasin xaro dabadeedba e laakiin afar iyo lixankii bay ahayd oo iyadoo xisaarkii reer sham ay maka xisaarinayeen uu socdo xataa beydka ay dhibaatooyin manaajic minjaniqyo iyo ay kaba gaadheen ayuu dhintay yaziid oo markaasaa ciidankii kala socday oy dib u noqdeen oo markaasa arrinta oo ibnu zubayrna ay xoogaysato oo markaa dib uu dumiyey beydka ee uu dhisay oo asaaskii nebi ibraahim ku dhisay markaa ciidankaasi laabmay taasi way horreysay waa loo dhi lixankii shan iyo lixankii afar iyo lixankii ilaa shan iyo lixankii ugu dambayn bay dee laakiin xaaladani timi waktigaasuu doonay inuu soo cumraysto muctamiran markaasaa waqaala wuxuu yidhi dee waxaana lagu yidhi oo qoyskiisu ay ku yidhaaheen waxaa laga yaabaa dagaal inuu dhaco oy waxba kuu suurta geli waayaane iska fadhi bay yidhaha bixin isagaa markaa hadalkan yidhi ciddii ku tidhina way noo soo socotaaye insudibtu haddii layga manciyo canilbeyti beytkii layga manciyo aadee dagaalkan iyo aan la gaadhi waayo sanacnaa waxaanu samayn aniyo cidda inala socotaa ila socotaa kamaa sanacnaa maca rasuulillaahi sala allahu calay wasalam si aan rasuulka ilaahi maciisa samayno sanuu sheegaya sanadii lixaad ee hijiradu la socday imakana waxaan leenahayba kolley waa sanada de hadday xajkii labiyo toddobaatankii ay tahay ama waababa saddexiyo todobaatanka ibnu zubayr iyada diri doono waxay noqonaysaa walow dee marka haddaba waktigaas waa imika wakti toddobaatan iyo sanad ka hor utuu sheegaya waan u joogay markaas ayaa si rasuulka ilaahay waktigiisii aan samaynay ayaan samayn doonaa ee rasuulka ilaahayba waa loo diiday isagoo muctamir ahaa markuu gaari kari waayey beydkii halkii loogu diiday buu timihii iskaga xiiray hadigiisii ku qalay xalaal buu noqday ama taasun baa yeeli dhibi ma jirto markaasu haddii lay diido halkaa laygu hor joogsado ayuu baan ku taxalluli doonaa taas baa ujeedadiisu ama hadalkiisu yahay fakhraja buu baxay ahalla bicumratin cumro ayuu ku dhawaaqay oo ixraamtay ahalla bicumratin wasaara waan u socday cumrada halkuu ka xidhay dulxulayfay ahayd wasaara uu socday xataa idaa dahara markuu u baxay manaa daharad manaysta waa uunoo dee waa uu markuu kor noqday adigu u baxayna uu gaadhay cala albaydaay baydo asalkeeda hore meesha lama degaanken geed adigu waxbaba aan lahayne mafaasada ayaa la idhaah laakiin tani waa mawdic mucayano oo dee dulxulayfon aan kaba dheerayno xagga maka kaba xigtoyn hore usoo marray xajkii rasuulka baan ku soo maray markuu halkaa joogo oo dulxulayfo inuu ka soo dhaqaaqay wayuu kaba yimi kaba dheeray dulxulayfa ayuu iltafata ilaa asxaabihi dadkii la socday buu xaggoodii dayay faqaala wuxuu yidhi ma amruhumaa waa xajka iyo cumrada arrinkoodu iyo shaanigoodu ma ahaanin ilaa waaxidun mid keliya uun mooye waa mid keli waa isku mid oo xaggu leeya waa isku mid waxa ixsaarka ku tacalluqsan iyo taxallulka oo haddii cumra rasuulka ilaahay de waa wixii naskii la hayay cumray ahayde xaj may ahayn haddii cumrada ruuxu uu makansan waayo cadowba u diido ama waxay u diidaanoo uu gaadi kari waayo uu taxallulaya dee xajkana waa taasoo kale kula mid yahayo xajkii aad u soo baxday eed soo ixraamatay haddii uu markaa aad taam yeeli kari weydo oo lagaa hor joogsado isna waad taxallulaysaayo waa qiyaas baabkeeda cumradiiba uga qiyaas qaatay xajkana ee inaynu sugi iyo exraamkii waa kula mida marka waxaan uu leeyahay waa isku mid inay acmaale ay ku kala duwan yihiin baa jirtee waa xagga marka la eego ixsaarka waxa ku tacalluqsan haddii lagu diido ood makanso weydo markaasoo lagaa hor joogsado iyo taxallulkii jaanibkaas buu leeyahy waa isla midun wax farqiga udhexeeyaa ma jirto oo haddii dee ay xaj cumradii lay diiday oo cumradii amakansan waaye xajkana taas oo kale una wax dheeri intaa ma jirto waa isla midun jaanibkaas ushidikum waxaan markhaati idinka dhigayaan idin markhaati gelinaya anii qad awjabtu alxaja maca alcumrati inaan xajka iyo cumradaydii hore aan maceedii xajna waajibiyey oon islaasimiyey oo macnaa qaarin buu isu rogay cumra markii hore ay ahayd xaj buu haddana dib u nuuyooda wuxuu leeyay kol hadday iskuba mid yihiin inaan xajna dib u ixraamtay oon markaa cumradaydii iyo xaj aan markaa aan cumradaydii maceeda aan xaj islaazimiyo naftaydii kuba farad yeelay taas markhaati kaba noqda taas buu yihi marka wuxuu amarkan u yidhi dee uma baahna shaad uma baahna iyo bal dhawaaq uma baahne niyadii baaba exraamkii noo noqonayaaye waa si dee bal ciddii kuba dayanaysay uu xaaladiisii u ogeysiiyo oo bal taas bay ahaydba ee laakiin dee niyadii iyo saa hore iyo ishaadlaan baa inay sixatu lexraam ugu filanin arrinka meesha jiraana waa imanka idkhaalu lxaji cala alcumra taasi idkhaalu lcumra cala alxaj baa walow aan aragnay rasuulkii ilaahay oo dee iyaduna markaas ay intooda badan ay dhigaan si wax dee camal muuqanayaan jirin oo aanay badnayn ee idkhaalu lxaji cala alcumra waa dee waxa weeyaan waana sidii noo taale waana madhab aljumhuur oo dee waa shay saxiixaba walow dee kolley xagga goorma idkhaalkaasi suurtagal yahay ama uu ansaxayaa khilaafkooda uu jiro sida shaaficiyada iyo xanaabilada oo kale iyo intaanu dawaafka bilaabin ayuu noqonaya kol hadduu dawaafkii bilaabo taxallulkiibaabuu markaa bilowgii kuba sugan yahay markaa khalaas idkhaal ma jiro waktigaasoo dee iyadii baabuu ka dhex baxayaayo acmaashii uu kaga dhex baxayey ayuu gudagalee waa inta ka horeysa barkoodna ilaa dawaafka dhexdiisa ama ilaa dawaafka ka dhamaynayo waa gelin karaa ay yidhaahaan almuhim waxa weya idkhaalu xaji cala alcumra waa shay saxiixa jumhuur culamaana halkan way qabaan khilaafku waa jaanibka kale markaas sibuu dee fakhraja uu baxay uu socday weeye xaggii markuu kacay waana da xataa idaa jaa albayta markuu beytkii yimi ee uu soo gaadhay kacbadii cidna kamay hor joogsanoo isagu iska soo galay ayuu daafa dawaafay bihi bilbeyti sabcan toddoba ayuu dawaafay wa bayna asafa waalmarwati sabcan ay wasaca uu saciyey macnaa uu dawaafayna waynu soo yar noqnoqotay waa cibaaro iyadoo safa iyo marwe dhexdoodana daafa laga cabiro bal dee waana inoo soo socotaa ee waxa weeyaan un dee mid kasta wareeg waa ku sugan yahay walow dee tadna socod dheer ay tahay taasna ay wareeg tahay ee waa mushaakalo daraaddeed waxay la socotaa dawaafkan bay laba socotaayo ay wada socdaan oo taas baa loogaba cabire macnuhu waa saca waana lagu idlaaqi karaa waana kolley lafti majaazubay kaba cabira wa bayna asafa walmarwati sabcan markaa wuxuu yihi raawi lam yazid muu ziyaadin calayhi waxa weeye intaas oo dawaafkaa khaasatan sacyigii uu markaa saciyey waxba kumuu darin muu ziyaadin wara-aa waxaanu isagu uu ictiqaadiyey oo u arkayey annahu mujzi-un canhum markaa sacyigiisii waxba kumuu darin dawaafkii dawaaf kale waa celiyo hadalbaa inoo yar dambeeya ee wuxuu u arkayna kaasi inuu labadoodiiba cumro iyo xajkiiba ka wada gudayo waa hada waanu hadyina waa bixiyey oo kolley hadyigana sida inoo dambaysa dariiqa intuu soo socday buu hadyi ka soo iibsaday oo uu hadyigana uu watay kiibuu deeta markaas waa hadyigii qiraanka kaba imanayey dee qiraankuna iyo tamatucuna waa isla xukum sidaynu horeba usoo maray kaas buu hadiyeeyey kolley intaa wax dhaafsana oo inoo soo socda waa kuwan وxadثna محamed بن mسنى qال xadثna yaحyى وhuوa الqطاn عan عubayd اللahi qال xadثnii ناaفع عن عubayd للhi بن cmr baa yihi naaفiع baa ii waramay oo wuxuu igu waramay أن عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عمر iyo وصالب بن عبد الله sالب بن عبد الله بن cمر waa labana walaalaa hore labadoodaba usoo wada maray ee saalib baana xagga marka la eego cilmiga iyo maqaamka sii mudan kul kalamaa way la hadleenoo cabdullaahi aabbahood cabdullaahi ayay la hadleen xiina waqtigii nazala uu degay alxajaaju xajaaj waa mako korkeedaba uu halkaas biqitaali bni zubayri ina zubayr la dagaalankiisii uu isagoo halkaa uba degay waa maka ayuu xisaarinayo dee lagu dagaalamayo ugu dambayn wax lagu dagaalamoba dee aan waxba la islama hadhinba waa tii adigu arrintu ay ku dambeysay ibnu zubayr in la dilo saddex iyo toddobaatankii hijirada haddaba markaas bay la hadleen waa sanada ciidankiina waaba tegey xajna waa dhow yahay qaaladeeta waxay ku yidhaaheen laa yaduruka adiga kuma dhibayso oo kolley waxaan filaya waa caamkii waa labiyo toddobaatanka xajkiisii waayo saddexiyo toddobaatankii laislama gaadhin warka waxa weeya waqtigii xajka laislama gaadhina laa yaduruka lakin dee bilay arrintu socotay in sanadaasna muu bixin xajkaasoo ibnu zubayr iyo dee iyadu may bixin oo kamay bixin maka ee waxaa joogay halkaa xajaaj baa joogay dabadda laa yaduruka kuma dhibayo walow dadkii ay dee iska tegeen dawaafeenna ay xajkana u baxeen carafa ay joogsadeen laa yaduruka kuma dhibayo oo wax kuma yeelayo an laa taxuja alcaam in badan baad xajtay in badanna waad cumraysato waayo aad buu xaggaa ugu noqnoqonaya weliba waqtiyadaa fidnadana uu badsan jiray haddaba in badan baad xajtay ood cumraysatay inaad sanadan iska fadhido waxba kuma yeelaysa iska joog bay leeyihin fa innaa naqsha waxaan ka cabsanaynaa an yakuna bayna annaasi dadka dhexdooda inuu ahaado dadka dhexdooda dhaca qitaalun dagaal yuxaalu baynaka wa bayna albayt ee kol haddii dhulkii lagu dagaalamayo marka ay maxay dhacdo yuxaalu la hor joogsado oo la manciyo baynaka adiga dhexda iyo bayna albayt haddii baydkii laydinkala xidho laydinkala manciyo oo aad ku suurto geli weydo inaad dawaaftaba adigoo dee muxrima qaala markaa wuxuu yidhi waxaa odhanaya cabdullaahi ibnu cumar fain xiila baynii wa baynan haddii lakala dee manciyo lakala hor joogsado aniga iyo beydka facaltu wuxuun baaban samayn kamaa facala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam sidii rasuulki ilaahay sameeyey walxaal ana macahu anigoo la joogo waa xudaybiya sanadii lixaad ee hijirada xiina waqtigay xaalad hor joogsatay manciday kufaaru qurayshin baynahu wa bayna albeyt macnaa xajazad baynahu wa bayna albeyt isagiiyo aqalkii ay kala hor joogsatay u diiday inay dawaafaan isagiiyo dadkii la socday waa ugu dambaynna waa kii xudaybiya sulxeedu dhacay baycadii ridwaanna ay dhacday halkaasna rasuulka ilaahay ku taxallulay si uu yeelo maxay ahayd ee halkaasuu ku xiirtay halkii kolba lagu hor joogsaday hadigiisii halkaasuu ku qolay ayuu ku qalay ixraamkiina uu kaga dhex baxay oo ku taxallulay saasuu baaban yeeli dhibi markaa ma jirtuu leeyo wax dhib oo ixraamka igaba imanaysa oo keenaysa inaan ixraamka igi ku baaqil noqdo ilaa intaa lay hor joogo o dhami ma jirtaba ushidukum anii qad awjabtu qad awjabtu cumratan waa markii hore niyadiisii waxaan markhaati idinka dhigayaa inaan cumrays cumro aan xidhay oon waajibiye cumro faintalaqa waa tegey xataa ataa dalxulayfati daahirka cibaaradiisi wuxuu gurigiisii iyo meel ka shaysa dalxulayfa uu kaba ixraamtay weeye laakiin dee riwaayaadka kale wastay tahay arrintii ibnu cumarna uu ahaayo itibaac badnaa rasuulkii ilaahayna halkaasunbuu kaba ixraamtee meel ka horeysa kamuu ixraamane waa dulxulayfa unbuu kaba ixraamtay markaasna waa socdo o ixraamkiisa iyo xajka ayuunbaa yar dambeeyey falabaa bilcumrati ilaa uu dulxulayfo kaba imanayo ama dee tani waa sheegidii uusii sheegay inuu doonayo ama uu cumro xidhan doono markuu cumro iyadii soo gaadhana waa cumraystay marka fandalaqa xataa ataa dalxulayfati falama bilcumrati cumradii ayuu ku talbiyey suu ku dhawaaqa labeeka bicumratin buu yihi uma qaala wuxuu yidhi idqulliya sabiilii haddii dariiqayga la baneeyo oo markan maka gaadho aanay cidiyo hor joogsan qadaytu cumratii cumradaydaan gudan doonaan dhammaysan doonaa wainxiila baynii wa baynahu aniga iyo wainxiila baynii wa baynahu aniga bayn waa inxiila haddii lakala hor joogsado lakala manciyo weeye baynii waayo wa baynahu wa bayna albeyt facaltu waxaan samayn kamaa facala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam wa ana macah anigoo la socdo si uu sameeyey xiina xaalat kufaaru qurayshin waay wainxiila bayni facaltu kamaa facala rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam wa ana macah uma tala wuxuu aqriyey لqad kana lakum fii rasuuli الlaahi uswaة xasana ee rasuulka ilaahay oo markii ixsaarku kuba yimi cadowgu uu hor joogsaday waa kaasoo saas u yeelay annagtii ubaba kun aan dee kuba dayanaya isagaa dayasha inooguma sugnaatay uma saara uu socday xataa idaa kaana bidahri اlbaydaa'i bayda korkeeda markuu ku sugnaaday ayuu qaala yidhi ma amruhumaa waa xajka iyo cumrada arrinkooda iyo shaanigoodu ma ahanin ilaa waaxidun waa jaanibka aan sheegayno xagga ixsaar hadduu yimaado oo waa wixii ixsaar ku tacalluqaya iyo dee taxallulka inxiila beynii wa bayna alcumrati haddii aniyo cumradalna kala hor joogsado cumradii inaan taam yeelo lai diido inxiila beynii wa bayna alxaj xajkuna waxba kagama duna dee aniyo xajkiina waana la kala hor joogsanaya oo waa isla mid unay dawaafku meel keliyu ka wada dhacaa sacyigu meel keliyu kaba dhaca haddaan cumradii ay li suurt ay ii suurtogeli weydo xajkina ima suurtogelayo hadday cumradii ii suurto gasho dee xajkina walow uu hadhow bixid iyo uu yeelan doono kol kol bixidda laga hor joogsan karo haddana dee waaba waxbaa ii taam noqonaya buu leeyahay ushidukum anii qad awjabtu xajata maca cumratin faاndalaqa wuu socday halkii buu kaba tegay xata btaaca ilaa uu iibsaday qudaydin waa meel magaceed oo makiya madiina udhaxaysa qudayd meesha la yidhaha ilaa uu kaba iibsaday hadyan oo hadyi buu halkaa kaba iibsaday dee famastaysara min alhadyi kolle waa qaarin maanta hadyina wuu laazimaya hadyigii qur-aankiisa yaaduu dee wax ku darayo hadyi kaleo tadawuca uu wadayba uma daafa lahumaa uma daafa uu dawaafay lahumaa ay lilxaji waalcumrati dawaafan waaxida dawaaf keliya bilbeyti beytkii dawaaf keliya u wada dawaafay wa bayna safa walmarwati iyo safa iyo marwo dhexdooda oo macnaa sacyigi waa sacyi keliya oo laguma celceliyo xajkiiyo cumradina kaa keliya ku wada filan dawaafkan keliya labadooda u wada dawaafayna waa dawaafkii ifaade maalintii ciidda uu dawaafay ama dawaafkii hore uu kuma soo galay kaasi dawaafulquduum buu ahayo kama fil dee kama kaafinahayn xajkii oo dee cumradiina maanta kole dee xaj ku dhex jirto dawaafkeedii ma aha bal waxa weeyaan un dawaafka keliya ama sacyiga keliya ayuu ku kaaftoomay xagga dawaafka waa dawaafkiisii dambe kolle masaladna way noo sii cadaan doontaa waxyaalaha dambe uma lam yaxila minhuma markuu dawaafkaa iyo sacyigii laba yimi muu xalaal noqono xataa xalla minhuma bixajatin ilaa uu xalaal noqday oo uu masala bixajatin xidhba imaamka xataa xalla ilaa uu xalaal noqday waxa wey minhuma ay min alcumrati wاlxaji bxajati yowma naxri biacmaali xajatin waa xajo ayna camal kalama jireen xajo camalkeeda uu laba yimi waa camalkii xajka dee cumradina way ku dhex jirtaa camalkeli inbuu la wada imanaya ilaa uu taa ku taxalulay muu taxalulin weli riwaayaadka waan wadaynaa وxadaثna بn نmayri qaala xadaثna abi qaala xadaثna cubayd الlahi can naafici qaala araada bnu cumara ina cumar wuxuu doonay alxaja xaj buu doonay xiina nazla alxajaaju bibni zubayri markii uu degay xajaaj ina zubayr uu kuba degay riwaayadii hore waxaan ku soo aragnay kharaja muctamiran waana kaa niyadiisu markii hore cumro ahide xajka marka dambuu kusoo beeriyey halkana xaj buu doonay baa inoogu sugan xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhaahaa wax iskhilaafoo labada lafti u dhaxeeya maba jirto oo de waxa weeyaan isagu wuxuu markii hore soo baxay isagoo doonaya xaj laakiin markii loo sheegay inay fitna jirto iyo dagaalla lagaba baqanayo ayuu cumro xidhay dabadeedna haddana waxa u muuqatay inaan wax farqigo u dhexeeya xaggii taxallulkii iyo ixsaarkii aanay jirinoo waa ka yidhi ma amruhumaa ilaa waaxidun oo markaasuu xajna uba geeyey oo deeta qaarin buu markii dambe noqday ee waa niyadiisii hore markii dambena cumro ahaan buu ixraamtay fitnadan jirta daraaddeed haddana wuxuu yihi waa isla mid un xaj laguu diiday iyo cumro laguu diidaa waa isla mid si unbaa looga wada taxallulayaayoo markaasi uba geeye xiina nazl waqtasa alxadiida markaa cubaydullaahi baa imika riwaayadan tii horena waa inoogu sugnaa laakiin markii hore yaxya alqadaan baa ka warinayey imikana cabdullaahi ibnu numayr haddaba cabdullaahi ibnu numayr waa raadkii ama xadiidkii buu dabagalay aynu soo maray bimidli hadihi اlqisa qisada aynu kala soo baxnay wax laba mid ah wa qaala fii aakhiri اlxadiidi xadiidka aakhirkiisii wuxuu ku yidhi wa kaana wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaaha ibnu cumar man jamaca bayna alxaji wاlcumrati xaj iyo cumro ninka isu geeya ee labadooda iswada raaciye qaarin ah kafaahu dawaafu waaxidu dawaaf keliya ayaa ku wada filaanaya walam yaxila ma xalaal noqonayo oo oo macnaa dawaaf keliya oo dawaafkii ifaado ah iyo sacyi keliya labadaasaa kuma filan ama dawaafka hore quduum waa sunna oo kaasi isagu dee kama kaafeeyo dawaafkii waajibka ama faraskii kama ridayo walam yaxila ma taxalulayo markuu iska dawaafo hadduu sacyigiisiina raaciyo sidii rasuulka ilaahay yeelay ma taxalulayo xataa yaxila minhumaa jamiican ilaa uu labadoodaba ka wada dhex baxo macnaa marka uu dawaafo dawaafkaasi dawaafuquduumun weeye hadduu sacyigii raaciyo taasi kama dhigna cumradiisii inuu dhammaystay oo uu ka taxalulayo hadhow xajun uu sugayo ixraamkii waa u baaqi-un ixraamkiibuu kuma jiraya ilaa uu xajkiina dhammaysto acmaashiisa wixii u harsanaa uu dhammaysto markaasubuu taxalulayaaye ee dawaafkan iyo sacyiga uu horreysiinayo wax taxaluloo ugu xasilayaa ma jirto kol hadduu qaarin yahay mutamaticay taasi ugu xasili jirtay وxadثna محamed بن رمح qال أخbarana layسxa وxadثna qتaybة وlفظ lh qال xadثna layس عن ناaفع عن iبن cمر أraada wuxuu doonay iبن cمر الحج cاama نزل الحجاaج بن الزبير faqiila lahu waxa lagu yihi na in الناaسa dadka kaaئnu waxa ahaan doono dhici doono بynهm qitaaل dagaal baa dee ciidama meeshii isku hor joogo dagaal baa dhexdooda kaba dhacaya wainaa nakhaafu kol haddii dagaal dhaca waxaan ka baqanaynaa an yasuduuka inay ku hor joogsadaan oo aad dawaafkiiba gaari kari weydiiyo beydkii faqaala wuxuu yidhi ibnu cumar laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana asnacu hadday taasi dhacdo waxaan samayn kamaa sanaca rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam waa cumraanay ahayd markaasuu yihi inii urshidukum anii qad awjabtu cumratan eeg markii hore waa ta aan nidhi hadalkii xaafid aan kaba soo naqlinaynay niyadiisii hore ayaa xaj bay ahayd ee markii la yidhi dagaal baa laga baqanayaa fitnada way jirtaa markaasuu cumro iskaba xidho islaamala marka hore ay ahayd iyadaa ka fududoo ee iyadu carafe la joogsado iyo mino iyo musdalifiya uma baahno waxa dhici karta in beydkii ruuxu uu gaadho meelaha kalena aanu gaadhin oo xajku taa kaga duwan yahay markaa taas be haddaba markii dambe maxaa u muuqatay markay taxalul iyo ixsaar noqoto dee waa isla midoo haddii cumrada lagu diido xajkiina m xajkiina waa lamid oo taxalulayso ixsaarkan aad u taxalulaysa xajkiina waa lamid haddii lagu diido waa taxalul in kolba halkay kuga qabsataba markaa kole da wax farqi udhexeeyaa jirin waxba markaas ma kama fududo cumradu maanta xajkii buu leeyahay markaasaa muxuu markaa yidhi iني qad أوjبت cمرة ثuma خرجa حتى إdا kana بdاhir البaydاءi qاala ma شhأن الحج والcمرaة إlا waaxid cibaaradii horena ma أmr waa isla macnuun ishadu waxaa markhaati ka noqotaan qaala بن رمحi أshidكم waa labada sheekh baa ku kala dunaa qtaybe iyo بن رمحina أنii qad أوjبtu xaجا mعa cمرatي وhdaa waxaan u hadiyeeyey hadyan اشhtaraahu بqudaydi qudayd uu kaba iibsaday uma اnطalqa yuhilu waa tegey intuu dariiqa sii socday yuhilu isagoo dhawaaqayo bihima xajki iyo cumradii jamiican xaalay yihiin ina qaarin buu noqdeen xataa qadima makata dhibna muu aragay ilaa uu maka kaba yimi fadaafa biاlbeyti wbiالصafa wاlmarwa beytkii buu dawaafayey safo iyo marwa walam yazid calى dalik intaa kama ziyaadinoo macnaa waxa weeye muu xiiran tima iskama gaabin intaasuu ku gaabsaday dawaaf iyo sacyi in exraamkiisii buu baaqi ku yahay ruuxa markaa xiran ama gaabsanaya waa ruux in waxa weeyaan taxalulaya isagina ma taxalulayo walam yanxar hadigiisii ma qalin waa tan be hadigiisii walam yaxliq timihiisii muu xeerin walam yuqasir mana gaabsan walam yaxlilka muu taxalulin min shayin shay xaruma minhu xaaraam noqday oo shay isaga xaaraam ka noqday kamuu taxalulin xataa oo wixii dee maxduuraat lixraam ay iska ilaalin jiray waa iska ilaalinaya ne waa muxrim xataa kaana yowm naxri ilaa uu yimi maalintii yowmu naxri ay timi fanaxara kaanadu waa taamo macna ja yowmu naxri fanaxara waxalaqa hadigiisii buu gowracay waa qiraankiiba hadday wax la socdayna dee waa gowracay un waxalaqa timihiisii buu xiirtay wara-a waxaanu arkay oo dee halkaas amqadqada inuu dhammaystay dawaafa alxaji waalcumrati dawaafkii xajka iyo cumrada bidawaafihi اlأwali dawaafkii maalintii hore uu soo galay uu ku dawaafay inuu kuba dhamaystay xadiidka kolley intii badnayd waan aragnay waxaa inoo hadhay waa wax saasa ma sii ahaa waa duruqdiisii uun intan yaree dambe kolley hadalladaa horena way keenayeenoo daafa lahuma dawaafan waaxida biاlbeyti wa bayna asafa wاlmarwa iyo fadaafa markaas iyo cibaaro saasaynu soo aragnay oo kolkood dee laftiga aada moodo inuu dawaaf keliya uun oo dawaafkiisii hore ah se cibaaradan weliba kaba muuqataa uu ku daysay wax dambe aanu kuba soo celin aanu ku celin taasna ay ku wada silaatay bal taasna kollay arrintu may ahayne horta bal intaan laftigaa dambe yar gaadhin halkan ta inoogu sugan si guud waxa weeye jawaasu taxallul bilixsaar ruuxa haddii muxsar uu yahay macnaa loo diido cadowba uu hor joogsado u diiday inuu camalkiisi iyo nusugiisii dhammaysto muxrimna uu ahaa maxaa markaa u suurtogelaya ee taxallulunbuu iska niyoon hadyii hadduu waday halkaasuu kuba qali dabadeedna ama dee hadduu helo timihiisiibuu xiiran khalaas waanu taxallulay oo ruuxii ama xaj ha noqdo ama cumreen ixsaarkuna waa kaasoo dee fain xsurtu fain uxsirtum famastaysara min alhadyi ilaahay baaba yidhi haddii laydin ixsaariyo laydiin diido oo waxa weeyaan inaad dee nusugiinii dhammaysataan wuxun baaba dee arrinta dee ay korkiina ahaanaysa wixii idiin sahlanaaday hadyiyo kolley waa neef adhi ah taas buu ku taxallulayaa ibnu cumar malaa intaa wax ka badan buu qabay laakiin dee neef adhiyo weeye sa bal matalan waxaa dee fudud sahlan ee hadyiya taaba weyn qur'aanka naskiisii baana inoogu sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh saxaabadu say yeeleen maalintii xudaybiya inoogu sugan kolley masaladu de imaka ixsaarka iyo wuxuu kaba yimaada iyo umuura halkan imaka kama hadlayno waanay jiraan culimadu ixsaarku ma cadowgunbuu khaas ku yahay oo haddii cadowku hor joogsaduun baaba arrinkaa yeelaysa taxallulaysa mise ruuxii xanuunsaday ruuxii wax kale gu kuba yimaadeen waabu jabay oo dee sidaas oo kale ama wax adigu wixii unbaa ku yimi u diiday inuu nusugiisii taam yeelo waa taxallulaya muxsar buu noqonayaa kolley waa khilaaf kolley sababta in culimada ay isku khilaafeen taas ee barhkood ixsaarka ay ka dhigeen ixsaar cadowun badhna ay caam yeedheen oo ay dee wax kastoo maanica ay halka keeneen waa lafdigan ixsaar ee qur'aanka kuba yimi luqadiisu maxay tahay waa ficil ridaaciya qur'aanka ku sugan uxsirtum axsara xasarana meeshii way jirtaa oo xasara oo kale in barhkood baa kaba dhiga lafdiganin markaasin ama waxaanay ku fasireen rasuulka ilaahay wixii dhacay oo cadow buu ahaa waaqacadu taas bayd iyagoo taas iyo iyagoo bal matalan ayay kaba dhigeen inuu cadowgu khaas kubayo lafdigan ixsaar bay barhkood ka dhigaan cumuum inuu leeyahay oo wax kastoo maanico ruuxa uu diidayba lagaba cabirayo kuwa qaarkoodna waxay ku koobaan inuu xasrigu yahay ka cadowga ee wixii kale aan la odhan ahaynba bal waaqacad rasuulka ilahi wixii kuwa yimid taas bay sababta khilaafku taa weeye bal waxa weeyaan un oo khilaafkooda ee muhimku waxa weyaan bal ruuxii hadday wax ku yimaadaan u diiday inuu nusugiisi taam yeelo muxsar buu noqonayaa waanu ku taxallulaya halkaa uu joogo hadigiisiibuu qali ama dee markaa waa neef aliya ayaabay noqon timihiina waa xiiran saasaanu xalaal ku noqonaya tani waata iyada inooguba sugan horta taas arrinta kale inoogu suganna de waa sixatu lqiyaas oo ibnu cumareen qiyaas buu adeegsaday isticmaalay saxaabadna meelo kala duwan ay qiyaas isticmaaleen waa jiraa qiyaasku markuu baabkiisii ama halkiisii leeyahay ee waaba xujuu noqdaa waana tan adilada sharcigaba uu kaba midiye walow shuruud iyo dee uu leeyahay dawaabid uu leeyahayo arrinku cumra rasuulka ilaahay wixii loo diiday ahayd imaka xajkii waa kalena waa isla miduun cumradii jirtay buu xajkiina uga qiyaas qaatay oo de inay rasuulka ilaahay xraamkiisa cumru ahaa kana markaa xajkiina waa lamid bu waa sixatu lqiyaas ama isticmaalkii arrinta halkan inooguba suganna qaarinku dawaaf iyo sacyi keliya inuu ku gaabsanayo taasba weeye horta iyada taas weeyaanoo sacyi keliya ayuu ku gaabsana ama sacyigaa ha qadimo ama hahor ha dib dhigto macnaa ha qadimo waxaan leenahay marka ugu horeeya uu galo maka hadduu dawaaful quduumkii raaciyo sacyigii sacyi dambu ku celinaya ma jirto kol hadduu qaarin yahay hadduu iska daayo maalintaasoo uu dibdhigto maalinta ciidana ama markuu dawaafkifaado la imanayana kaasun baa lagu leeyahay dawaafkuna dawaafka hore uu dawaafaya dawaafulquduum weeye waa sunne ma aha miduu ku kaaftoomi karo waanti aynu soo marray xadiidkii jaabirba rasuulka ilahi isagoo markii hore dawaafay maalintii ciidana inuu dawaafulifaado la yimi afaada ila lbeyt waa ti aynu soo maray marka maxay tahay taasi dawaafkaa keliya ee waajibkii isaguna ku kaaftoomaya ina kan kale waa sunne hadduu doono waa ka tegi karaa waxaaba dhici karta inuu waktigu soo galay wakti carafo u loo baxaya ay tahy beydkiiba dawaafi kari waayo kaismaaha kaba cabiraan oraha ismafcuul ay kaba cabiraan waxaa waktigii uu ku cidhiidhiga yahay ee hadduu isdhaaho dawaafkii la kaalay carafo iyo dhici karta inay dhaaftaba oo kaba boodi jiray taasaaba dhici kartee waa dawaafka maalinta ciidda taasba weeye inta kuba dawaafaya laakiin xadiidka laftigiisa cibaaradan dambe iyo kulle cibaaro hore yarno ishkaal baa jira waxa ay tahay an qad qadaa dawaafa alxaji wاlcumrati bidawaafihi اlأwal wuxuu arkay inuu dhammaystay dawaafkii xajka iyo cumrada dawaafkiisii hore dawaafka horena waa dawaafkii maalinta hore uu soo galay kaasna asal ahaan waa dawaafuulquduum oo kama filaanayo kama kaafinayo xajkii iyo cumradii kama kaafinayo cibaaradana waa tan dhacday bal markaa wuxuu qurdubi oo kale mufhimkiisa raximah اllahu tacaala wuxuu kaba cabiraa yacni dawaafa bayna safa walmarwa dawaafka halkan ila sheegayo ee uu leeyahay dawaafkiisii hore halka horena waynu kuma soo marre maha dawaafkii beytka lagu dawaafayay ee waa sacyigii bayna safa walmarwa isagana dawaaf waa lagu idlaaqa oo arrinku waxa weeye oo uu la jeeda adawaafa bayna safa walmarwa isaga kumuu celino kii maalintii hore uu soo galay dawaafulquduum uu raaciyey ayuu ku kaafsoomay أما طواف البيت وعبادة سعدان أقرية وأما الطواف بالبيت فلا يصح أن يقال فيه إنه اكتفى بطواف القدوم waayo rasuulka ilaahay ficilkiisii buu inoo xajkiisii dee suu yeelay dawaaf sacyigiisa isagoo horreysiiyey dawaafkii haddana maalintii dambe uu kuma celiyey dawaafulifaada dawaafulifaadana waktigiisa lagama horreysiin karo uu leeyahay marka uu galo marka arrinku waxa weeyaan halkan kuma fasiranayna dawaafa alxaji waalcumrati bidawaafihi alأwal waa bisacyihi اlأwal sacyigiisii hore isaga kumuu celin ama dawaafkii kale oo dawaafkii maalintaa uu dawaafay dawaafulquduum waa kama filaane kama kaafinayo bedelna kama noqonayo dawaafkii ifaado waayo waa ruknigiyo xajkee laga maarmaankaaba weeye kama noqonayo taasba weeye bal markaa cid culimada ka mid oo ku qawshay dawaafulquduum baa dawaafilifaado ka kaafinayana maba jirto ee laftir markaa muxuu noqon tafsiirku kaasu noqonaya waa inta doonayo markaa inaan isku yar baraarujino si kale aan loo qaadan وqال بن cمر iن cمر wuxuu yihi kadلika facala rasuul الlahi صلى الlaه عalيه وasلم de haddii bal waxa weeya mid weeyaano markuu qaarin ahayna qaarin bu ahay waa suu yeelay sacyigiisii hore ku kaaftoomay xaggii ixsaarka imaka maahe dawaafkii dambe maalintii ciidana dawaafkii unbuu laba yimi faado xadaثna abالربيع الزهراني وabu kamili qال xadaثna حmاd وxadaثnii زhayر بن xرب qال xadaثnii إسmاعيل kilahma عن أyuba ismاعيل waxa weeye de nacula iyo ismaaعيل iبnu ibrahim labadooduba xamaad iyo ismaaعيل waxay ka wada wariyeen ayub السkhtiyani can naaficin can ibni cmar bihadihi الqصة walam yadkur muu sheegin الnabiya slى الlahu عalيه waslم ila fi awali الxadiiثi ayub eeg markii hore lays ibnu sacad baan soo aragnay yaxya alqadaano meye cubaydullaahina waa ka horeeyey markaa markaynu ayub noqoto qisada laba goor buu soo celiyay xagga rasuulka ilaahay sheegitaankii laqad kaana lakum fii rasuuli llahi uswatun xasana waa taas iyo markan dambu yihi rasuulka ilaahay sidaasuu sameeyey haddaba ayub riwaayadiisa rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidka bilowgiisunbuu kuba sheegay xiina qiila lahu markii lagu yihi yasuduuka can ilbeyti oo waxaan ka baqanaynaa inay beytkii ka horjoogsadaan ayaa muxuu yihi idan afcalu kama facala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam walam yadkur fii akhiri xadiidi muu sheegin alla kan dambe ah haakada facala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm kama dakarahu laysa lakin macnu waa inoo cad babu fi lifraadi wاlqiraani biاlxaji wاlcumra bal ifraadkii xajka la keli yeelayey ee xaj keliya uun ruuxuu xidhanayo camalkii sanadkaa ku dhamaynayay iyo qiraankiisa nimankaan kaba soo baxnay labadooda la israacinay waa umuuro aynu kolley waxyaalo ku tacalluqsan iyo mashruuciyadooda soo marray laakiin dee axaadiid kala duwan baa kitaabka kuba sugan oo taasoo bay kolley inagu soo yar noqnoqon doontaan xadaثna yaحya بن أyuba وcabdاللahi بن cawni الhilaaliyu qaala xadaثna cabad بn cabadin الmhllabiyu قال xadaثna cubayd الlahi بن cmر can naaficin can iبn cmr fي riwaayaةi yaحya qaala marka labada sheekh baa kala duunaa cabdullahi bnu cawn iyo yaxya cibaaraadkooda waanu arki doonaaye bal sanadka kolley dadka badankooda waa dad aynu soo aragnay barhkoodna waa dad dee siqaatu ruwaad oo weliba raggoodii rufacaada ahaayee sarsareeyey kaba mid oo kitaabkana kusoo noqnoqda laakiin caawa waxaa yar cusub ninkan cabdullaahi bnu cawnin ilhilaali laga yaabaa dee dadkiina inay barhkiin aad tidhahaan inagii soo marray cabdullahi ibnu cawn ibnu ardabaan soo maray aada u qiimo badnaa ayuub iyo aqraantiisa cilmi iyo camalba ahaa oo kolley zuhdigiisii iyo waraciisi iyo waxyaalo kamidana aan ama hore usoo tarjamaynen laakiin dee ninkaas iyo ninkani shaqo iskuma laha ruuxii dee inuu fidna lihina wuxuu garan karaa inaanu ninkaa kitaabka kusoo noqnoqo waayo ninkaasi uu soo noqnoqdaa ibnu cawn habeenina waxaan soo qalnay hadallo xikmo ahaa ou lahaben habeenna halkan kaba sheego ibnu cabdilbar kitaabkiisa kuba sugan markaa jaamic bayaan ilcilmi oo umuuro dee taasaan kaba soo naqliyaa jiray ninkaa kitaabka kusoo noqnoqdo kolna ibnu cawn inoo yimaade kuna waayo dee sanadka halkuu ka gelaya ciyaabo kala duwan ninkani waa ninka sheekha muslima ninkaasna waa nin dambe oo xaafid ibnu xajar hadduu saadise ka dhigo laakiin anas waa arkay oo dee taabici baan leenaha waaba ka horonyi ayub waana ayub saktiyani un dabaqadiisi bal ninkan waxaan leenahay cabdullahi ibnu cawn ibn abi cawn ayaa la idhaha waa nin reer masar ahaa oo cabdullahi ibnu cawn ibn cabdilmalik ibn yaziid alhilaali waa reer bani hilaal waana bal adigu ma asal aabihii baa ama awogii baa kole amiir masar ka noqday isagabu waa reer baqdaad baabuhay waa lakiin nin siqa ah horta weeye oo lagu kalsoon yahay cibaado badnaayoo caabid ahaa caashirana soo xaafid ibnu xajar kaba cabira ujeedadu dabaqada tobnaad ee ruwaado waa nimankii atbaacu taabiciinta la kulmay maha taabici atbaacu taabiciintina maayo waa kuwii ka dambeeyey lakiin waa dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay raggoodii ugu waaweynaa waa dabaqada imaam axmed ibnu xambal iyo boqol iyo labiya soddonkii hijirada ayuu dhintay kitaabkeenan iyo kitaabka nasaa-i buu kutubta lixdaa riwaayaba ku leeyay macnaa afarta kale kuma sugna muslim waa kanoo toos buu gaba wariyahay laakiin nasaa-i isagu waasiduu kaga wariyaa macnaa cid baa udhaxaysa kitaabkeenana ilaa shan xadiid buu ku leeyay laakiin waa nin siqaa boqol iyo labiyo soddonkii hijirada bal qowlkooda ay raajax yeelaan ama xaafid ibnu xajar uu kaba cabiray inuu qowlka saxiixaya nin kalaa jiray walaalayiin oo muxriz ibnu cawn la idhaha alhilaali kitaabkan buu ku sugan yahay isaguna bal laba sanoo isku xigay kala dhinteen waa walaalkii kitaabka muslim mooye kitaab kaluu isaguna riwaayo ku leeyahay muxriz ma jiro walaalkii oo waa kitaabka muslim un buu riwaayo kuba leeyahay bal ninkani waxaan leenahay cabdullahi ibnu cawn iyo ibnu ardaban iyo isagoo isku shaqo maha oo kolley ninkani waa carab ninkaasna carab ma ahaynba waana laba nin aada u kala durugsanoo midna waaba taabici baan idhi midna xataa atbaacu taabiciintii maahay oo dadkii atbaacu taabiciinta laba kulmay magacun baa kulmay bal marka la eego kutubta lixda ah wax cabdullahi ibnu cawn la yidhaaho labada nin baa jiraan laakiin cabdullahi ibnu cawn ibnu ardaban waa rijaalu sita lixduba waxbay kaba wariyaan cabdullahi ibnu cawn kanaan hayno nasaa-i iyo wuxuu ku leeyihin muslimuun saa daraaddeed markaa cabdullahi ibnu cawn kale oo afarta kitaabee kale ku suganay maba jiro labadoodan weeye waxa kutubta lixdaa kuba sugan ee cabdullahi ibnu cawn kana waa muslim iyo nasaa-i un cabdullahi ibnu cawn ibnu ardaban imaamkana waa imaam eh isaga waxa weeye lixdaba riwaayuu kuba leeyahay oo markaa lixda markaynu israacino kaa keenay isaga un baaba riwaaya kuleh oo cabdullahi ibnu cawnka kalea kuba sugan marka wuxuu yihi qaala yaxya muslim baa le fii riwaayati yaxya qaala ahlalnaa maca rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam riwaayada yaxya waxaa kuba sugnaa ahlalnaa waanu ixraamanay on ku dhawaaqnay waa dee ixraamkoodii maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam annagoo rasuulka ilaahay laba socona marka waa iyagii rasuulka ilaahay bay la socdeen bilxaji xaj mufradan xaaliyo xajku mid la keri yeelay la gooni yeelay wa fii riwaayati ibni cawnin ina cawn riwaayadiisa waxaa kuba sugnayd ana rasuula llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ahalla bilxaji xajkii buu gooni yeelay ukaaba rasuulka ilaahay ficilkiisii mufradan xaalu yahay isagoo dee ama ahalla uu dhawaaqay bilxaji xajku ku dhawaaqay markaa uu talbiyeysanayey mufradan xaalu yahay isagoo xajkii la gooni yeelay bal xadiidku kollay axaadiid kalena waa inoo dambeeyaan oo kuwii qiraankeeg waxaan filayaa inaan xusuusantiin oo inagamaban weerayn rasuulka ilaahay xajkiisii iyo waxyaalihii kuba arooray kusoo arooray in la wariyey inuu qaarin ahaa iyo inuu mufrid ahaa iyo inuu mutamatic ahaa bal ibnu cumar waa kanoo mutamaticna waa kuba fasiray rasuulka ilaahay kol intuu tamatac yihi buu qiraan kuba fasira atadaa kaba soo baxaynay imakana waa kan mufrad kale caaisho oo kale iyo ibnu cabaas iyo jaabir iyo bal waa riwaayaad kala duwan oo yime laakiin horeynu usoo maray sia lagu jamcinayo marka tani waxay ku xambaaran tahay un siaan riwaayaadka isu geyno markii ugu horeysay rasuulka ilaahay talbiyeysanayey ama uu ixraamanayey xaj buu ixraamtay haddana isagoon soo dheeraanba markaa uu caqiiq soo gaadhay malagii u yimi ku yihi waqul cumratan fii xaja ayuu cumro u geeyey marka marka la yidhaaho rasuulka ilaahay mufrid buu ahaa iyadoo saxaabada intooda badnayd waa sa riwaayada hore ha mufridiin bay markii hore ahayna markii dambe uu rasuulka ilaahay yidhi xajkiinii fasakha oo cumro u bedela laakiin isagu marka horeba bilowga xaja ku bilaabay eh laakiin isagoon sooba dheeraan ayuu cumro u geliyey markaasaa muxuu noqday qaarin buu noqday daba haddii la yidhaha rasuulka ilaahay mufrid buu ama xajkiisu kaa la ifraadiyey buu mufrid buu ahaa wuxuu noqonayaa fii awal اlxaal haddii la yidhaaho qaarib buu ahaana waa fii fani xaal waa markii dambe saheed markaasni waa bilowgii hore see xaaladu ahayd ee markii dambe isaga naftiisaba ibnu cumar dadkii de qiraanka wariye ah waxaana dee aan shaki ku jirin rasuulka ilaahay qaarin inuu ahaayo wuu taxalulina waa taynu soo maray ilaa uu maalintii ciiddii taxalulay inaanu taxalulin bal markaa taas oo kale waxay tahay xaaladiisii dambe qarin buu ahaa xaaladiisii hore ayay tani tahay ibnu cumar imika xadiidka inoogula sugan bal intaa wax ka badan hore inuu saarana وxdثna سurج بن يuنس بن يuنس qال xdثna هشaيم qال xdثna حmayd عن bكr عن أنس رضي الله عنه hشaيم wa hشhaيم بن bشhير imaamkii macruufka ahaa tdriiskiya irsaalka badnaa xumaydna waa xumayd ibn abi xumayd xumayd طawiilo hore aynuu soo maro asxaabtii anas aha waa sidana kaga wariyo kolkol waa sidalaana wax kaba wariya bakrna waa bakr ibn cabdالlahi الmuزani markaa xumayd waa sgaaru taabiciin kol haddaan leenahay anas bu waa sidala-aan wax kaga wariyey bakrina waa taabici isaga ka weyn oo dee iqa ahaa bakr ibn cabdالlahi almuzani oo isna kitaabka horey usoo maro taabiciintii dhaxaa can anasin radي الlahu canhu qaala anahu qaal samictu الnabiya salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yulabi xaal uu talbiyeysanayo biاlxaji wاlcumrati jamiica xaj iyo cumro xaalayin iyagoo dhan qaala bakrun faxadadtu bidalika bna cumar ibna cumar baan taa u sheegay oon ugu waramay faqaala lii wuxuu igu yidhi laba bilxaji waxda maya xaj kaniyu talbiyeysay kuma dhawaaqay falaqitu anasan anas baan la kulmay faxadadtu waxaan ugu waramay biqowli ibni cumar ibna cumar inuu leeyameye mufrid buu ahaa faqaala anasan anas baa wuxuu yidhi isagoo sheegaya inuu dabdiyey uu hubo maa tacudunana naguma tirinaysaan ilaa sigaaran kuwa yaryar inaan waktigaa ahayn oon wax dabdin kara haynuun mooyaane samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo labayka cumrata waxajan taas baan maqlay وxadثnي umayة بن bsاmin العayشhiي qال xadثna yزيid yعni بn زurayci qal xadثna xabيib بn shahيdi dadka waa dadki aynu hore usoo araragnay can bakr bni cabdالlahi waa kan magaciisii marka laynoo taam yeelay bakr qala xadثna anas radي الlahu canه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما isagoo labadoodii isu geeyey بين الحج والعمرة قال وxuu hi فسألت بن cمر قاalada waa bكri baa odhanaya ina cمر baan weydiiyey on yihi bal ka waran rasuulka ilaahay xajkiisii فqاala وxuu hi أهللna بالحج xaj keliya ayaanu ku dhawaaqnay oonu ku talbiyeysanay فرaجعت إلى أنس aنس baan dib ugu laabmo فأخبرته ma qاaل بن cمر ina cمر wixii uu yihi baan ugu waramay faqaala wuxuu uhi kaanamaa kunaa sibyaan waxaabad moodaa inaanu waktigaa caruur aan wax dabdin ahayn oon wax xifdiyeyn aan ahayn bal mee rasuulka ilaahay waxaan maqlay isagoo ku dhawaaqaya adigu kolley rasuulka ilaahay qaari buu ahaa axaadiida iyo riwaayad asxaabtii inoo warisayna way badayin bal ibnu cumar baabaa raisaga naftiisa dadkii laga wariyey uu kaba mid yahayo intuu yihi rasuulka ilaahay saynu soo maray tamataca bilcumrati ila lxaj ayuu tamatucii ku fasiray inuu aj dee xaj iyo cumraan cumro israaciya waa taan lahayn curfigii salafkana qiraankana tamatuc baa laba odhanayey bal wixii dee xaj keliya odhanaya waa markii ugu horreysayey xaaladu say ahaydun kole jamcintaa dee intaa ka dheerna hore aan usoo yar sheegnay ama kutubna aan ii yar xaaleeyin baabu maa yalzamu man axrama bilxaji wuxuu u baabaysan yahay wixii laazamayay ruuxii xaj ixraamtay uma qadima makata maka yimi min adawaafi wasaci saci iyo dawaafba ahaa xagga hoose waxay i taal baabu istixdaabi dawaafi اlquduumi lilxaji wasacyi bacdah inay sunno u tahay dawaafu lquduum ruuxii xaajiga ahaa dabadiina inuu saciyo dee laazim ma ahayn kale adigu waa ruuxu make markuu yimaado dee waxa ugu horreeyuu la yimaada waa dawaaf kolleyna sacigii hadduu dee cumro ahaana waaba sacyigiisii cumrada ayuu raacinaya hadduu qaarin ama mufrid ahaana ee wuxuu raacinayaaba sacyigiisii kale ee xajkii ayuu iska soo qadimanaya haddii uu doono weeye laakiin kolley dawaafkii uu la imanaya xadaثna yaحya بن yaحya qaal aخbarana cabsar can ismaaعiil bn abi khaalidi can wabarata qaala anahu qaal oo wabarat bn cabdالرaحman waa nin taabiciyo oo ismaaعiil bn abi khaalid ay waxa weeyaan isku dabaqo yihiin taasba weeye wuxuu uhi wabarahaasi qaala xadiiskan baanu kitaabkeena ku leeyay walow laba dariiq uu yeelanayo wabarat bn cabdالرaحman الmsli xadiidkan unbuu ku leeyay wax kale kitaabkeena kuma laha waana dabaqada afraad ee ruwaada zuhri iyo qataade iyo dabaqadoodii ama ismaaعiil bn abi khaalid الaxmasi waa isla dabaqo qaala wuxuu uhi wabara kuntu jaalisan cinda bni cumara ina cumar agtiisaan fadhiyey فaجاءaه رaجuل nin baa u yimi faqaala wuxuu ihi ayaصلxu lii miyay ii banaan tahay miyay ii suubanaysaa miyay suurtagal ii tahay weeye an aduufa inaan dawaafo bilbeyti beytka aan dawaafo qabla an aatiya اlmowqifa intaanan carafo joogsan anaa waa dee kolley malaa makana waa la joogay nin baa u yimi wuxuu leeyahay miyay suurtagal ii tahay miyay wax ii suubanaya ama ii banaan tahay ujeedadu inan aniga dee muxrim baan ahay xaj baan soo xidhay beytkii in haddaan xaj soo xidho mihaal ahaan inaan beytkii dawaafo dawaafka dee dawaafayana markaa waa quduumun intaanan carafo tegin intaanan carafo tegin dawaafulquduuma dawaafi karaa waa su-aasha waa taas dawaafulquduum miyaan dawaafi karaa ama dawaafka miyaan beytkaba dawaafi karaa anigoo xaajoon muctabir ahayn intaanan horta carafo kasoo noqonana carafo tegin wuxuu yihi markaas cabdاللaahi بn cmar faqaala nacam ha maxaa kuu diidaya waa dawaafi kartaa xajkaagina si un buu kugu xidhan yahay faqaala ninkii baa wuxuu yihi fain بna cabaasin cabdالlahi بn cabaas yaqul wuxuu leeyahay oo uu ku qowlaya laa taduf bibeyti beytka ha dawaafin xataa taأtiya اlmowqifa ilaad carafo joogsato beytka ha u dhowaan oo ha dawaafin haddaad xaj soo xidhatay taas buu leeyahay faqaala بn cmar cabdالlahi بn cmar baa wuxuu yihi fqad xaja rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay waa xajay fadaafa bilbeyti beytkii buu dawaafay qabla an yaatiya اlmowqifa intii aanu mowqifka waa carafo joogsan fabiqowli rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahay qowlkiisa iyo dee ficilkiisaas baa axaqu isaga ku xaq leh an taakuda inaad qaadatid ow biqowli ibni cabaasin mise ibnu cabaas qowlkiisa inuu ku leeyahay ha dawaafin adigoo carafo taga mooyaane in kunta saadiqan haddaad adigu mid run sheegaya oo islaamnimadkaaga iyo itibaaca rasuulka ilahi aad raacayso aad run ku sheegayso ma rasuulka ilaahay qowlkiisa ku xaqla qaadasho iyo raacid mise ibnu cabaas qowlkiisa haddii adee in kunta saadiqan hadduu kaba shakisanya haddaad run sheegayso arrinkan aad ibnu cabaas kasoo naqanayso aad kuba run sheegayso oo cibaaro ama hadal yar ishaaray ama yar tilmaamay qurdubi oo kale taad ku run sheegayso laakiin nawowi taas buu yihi nawowi cibaaradiis waa tahay nawoga soban hore in labada keebaa ku xaqle dee jawaabkana ma jirto ruuxii muslimka ahaa ninkii caalimka ama imaamka kolkol naskii waa khilaafi karaa wuxuu khilaafi karaana naskii mabuu soo gaadhin oo isaga agtiisa kumaba sugna aad baana taasi u badan tahay ama wuxuu khilaafi karaa isagoo sa macnaha aan kaba fahmin ama awilay oo wax kale kuba xambaaray marka ruuxii isaga agtiisa naski kuma sugnaaday imaamkaasi hadduu macduur yahay ama caalimkaasi oo fatwadiisa caynkaasa uu macduur kuba noqdo dembi aan ugaba iman ahayn ruuxii kale naskisiisa u gaadhay ee macduur ma noqonaye waa iyagu ayankan ruuxuu cid u doona ha noqday kol haddii rasuulka ilaahay qowlkiisi ama naskiisi uu ka duwaya ijtihaadka fulaad rasuulka ilaahay qowlkiisa la raacaya taas baaba la raacaya tabwil bal hadalka ibnu cabaas muxuu saa u yihi weli waa waxaan hadhow inoo yar dambeeye balaan dee yar sheegi doono وxadثna qتayبة بن سعيid qال xadثna جرير عن بياn بياn بن بشhr الأحmسي اسماعيل بن أbي khالد iyo ba isla reer ahaayeenoo hore waana inuu soo maray marar kala duwan can wbrta qاaلa swaati aan lahayn dريq labaad buu leeyah lakin wbr waa xadيiث keliya sأل رaجuل بن cmra nin baa ina cmar weydiiyey رaضي الله عanهma oo ku yihi aduuf bالbeyti beytka miyaan dawaafaya walxaal qad axramtu bilxaji anoo xaj ixraamtay intaanan carafo tegin faqaala wuxuu uhi wamaa yamnacuka maxaa kuu diidaya qaala wuxuu yihi inii ra'aytu waxaan arkay ibna fulaanin ina fulaan oo cabdullahi ibnu cabaas buu sheegaya oo yakrahu u nacaya ibnu cabaasoo dad kale maya ha dawaafina ilaa a carafo tagtaan taas baan anigu arkay wa anta adigaana ina cumarow axabu ilayna xagga iyaga looga jacayl badan adigu aanu kaaba jecelay minhu isaga adaanu kaa jecelay isaga oo sababtuna waa maxay ra'aynaahu waxaanu aragnay qad fatanatu dunya adduunya iyaday fidmaysay faqaala wuxuu yihi ibnu cumar baa odhanaya wa ayuna ama wa ayukum warkeeneeba ama ka inaga inaga midi waa kee lam taftinhu dunya waa zahdigiisiiyo tawaaduca addunya aana fidmayn kolley ninku wuxuu uga jeeday ibnu cabaas de waa imaamka albaxr alcaalim ee basre ayuu waali wakti ka ahaa markii dambaha kaba tago muu dhamaysan wilaayadiisii khilaafadii cali cali ibn abi aalib khilaafadiisii radia allahu canhuma ayuu basre waali ka ah walow markii dambe u iska de intii caliba joogay amiir lmu'miniin uu ka dhaadhacay taas buu leeyo dee ninkii meel madax ka noqda ama shaqo maamul iyo waxyaalo qabta wuxuu leeyahy dee khatar weyn baa ugu sugan oo inay adduunye iyo wilaayada waa fidna ayuu leeyahay taas buu ugaba jeedaa isagu se ibnu cumar dee waxa iyo umuurahaas oo dhan ma dhex gelin oo tan buu imika leeyahay ra'aynaahu qad fatanatu dunya uma qaala wuxuu yihi ra'aynaa rasuul allah ibnu cumar baa arrinkii buu ka jawaabayaa taas kale ra'aynaa waxaanu aragnay rasuul اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulki ilaahay oo axrama biاlxaji xaj ixraamtay wadaafa bilbeyti beytkii dawaafay iyadoon carafaba dhoweyn wasacaa bayna الصafa walmara dee ayaama ay kala hadhsan yahay oo safa iyo marwe dhexdoodiina saciyey fasunat llahi ilaahay sunihiisa dee waa wixii rasuulka ilaahay raacay baa sunihii ilaahay iyo wasunatu rasuulihi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay sunihiisa miyaa xaqu ku xaq leh an tattabica inaad raacdid ayaa ku xaq leh an tattabica inaad raacdid min sunati fulanin hebel sunihiisa kaga xaq leh in kunta saadiqan haddaad run sheegayso bal meesha horta waxaa inoogu sugan ihbaatu dawa fi lqudub baa inoogu sugan arrinta ibnu cabaas kolley horaan usoo sheegnay inuu ibnu cabaas qabay min beyni الصaxaaba ruuxu kol haddii aanu haji wadin inay laazim ku tahay xataa xajkiisi inuu fasaho marka arrintiisa waxay ahayd ruux hadduu xaj un soo xidho onu hadyi wadin hadduu hadyi wado dee rasuulka ilaahay xaaladiisii buu eegayo waa baaqi noqonayaa onu hadyi wadin laba xaalo mid baa dee la gudboonun inuu dawaafo beytkii u taxalulo waa taas oo isaga laazim bay ahayd ama hadoona ama hadiida waa taxalulaya kol haddii aanu hadyi wadin xajna arrintiisu ahayd ama xaj iyo cumro beytkii hadduu dawaafo inuu taxalulo iyo inuu iska ilaaliyo beytka dawaafkiisao uu sugo intuu carafo ka imanayo macnaa ruuxu haddii uu dawaafaba uu taxalulayaa buu lahaa taas wax laazim uu kaba dhigayay uu taxalulayaa laakiin markaa hadduu doonaya inuu xajkiisi ku baaqi noqdo deenu beydka u dhawaan weeye beydka hadduu u dhawaado uu dawaafo u taxalulaya hadduu isleeya xajkaagii ku baaqi noqo beydka haka dheeraado ilaa uu carafo joogsanayo uu markaa xajkiisi saa ugu taam noqonayo dee kol hadduu carafo joogsadada maalinta ciidda un baabu imanayaa dee beydkii dawaafaya waana waktigii uu taxalulayay haddaba ibnu cabaas taasi waa arrinkiisii markaa dawaafulqudum hadduu xataa ruuxu laba yimaado waa taxalulayay buu ahaa laakiin waxaan leenahay ibnu cumar san uu yihi ayay culimmadu yidhaaheen kaa fatan siwa ibnu cabaas walow dee markaa xagga faskigu inuu laazim yahay anila ibnu cumar waa yihi kolley dabadii biquruun dhowr qarni dabadeedna ibnu xasmi baa isna ahay inuu fasigu laazim yahay kol haddaanu ruuxu hadyi wadin haddana laba qarniyo in ka badan dabadood ibnulqayim sheekiisu taa ma qabine istixbaab buu kaba dhigaya ibnulqayim baa isna laazim kaba dhigayay waxaan leenahay waa muddada bal waxaan leenahay alculamaau kaafa waxay leeyihiin dawaaf lquduumna sunno weeyo xaajigu waa la imanayaa ruuxuna dee xataa kuwii iyagu aan fasiga inuu sanadaasun ku koobnaayo la nasakay aan ku tegina waa jaa-is ruuxay ikhtiyaarkiisa ka dhigan waa fasakhi karaabay ka dhigan waa istixbaab bay kaba dhigeen laazim kamay dhigin bal waxaan leenahay ibnu cabaas tu ka qaatayna sida bukhaariba kuba sugan cada hadalkiina ahaa rasuulka ilaahay ficilkiisii iyo amarkii uu dadka amray taas buu kaba qaatay muhimku laakiin alculamaa kaafa waxa weeyaan dawaaf lquduum waa de waa wax jirana waa sunne geed kale laakiin dee taxalulna kama laazimayo taxalul kama laazimayo arrinkii dawaafulqudumna kama dhacayo dawaafulfaado bedel kama noqonayo haddii dee aan hore u dawaafinu maalinta ciidda uu niyo dawaafulqudum ku dawaafayana maba suurtagal maayo dawaafkiisiiba uba noqonaya kolley nawowi ba halkan ba ishaaraya bal arrinkan ibnu cabaas iyo hadalkan iyo ibnu cumar iyo la weydiinayay bal xaaladu taas bay ahayd ibnu cabaasna ijtihaadkiisa iyo aragtidiisaa taa ahayd dee waxaan leenahay xasan ibnu cumar leeyahay ayaana qowl ahlicilmi kaasaba ah xdثnي زهير بن حرب qال xdثna سفyان بن عyynة عن cمر بن ديناr qال سأل بن عمر عن رaجuل qadima بعمرة cمر بن ديناr baa leh ina cمر baanu weydiinay nin isagu yimi cمro oo ujeedadu isagoo mctamir u maka yimi فطaafa bالbeyti beytkiibuu طawaafay marka horena waa mctamire وalam yطf bayna الصفا والmarwati welina صaفo iyo marwe dhexdoodii muu sacyin waana cibaarada aan lahayna waa mushaakala ama dee dawaafkii waa kan saciga laba socdo sacigii dawaafka laba socdo tan baa looguma idlaaqay safa iyo marwe dhexdoodna muu saciyin ayaati imra'ata haweenaydiisii miyuu la imanayaa oo macnaha waa maxay yaati mau iman ayaati miyuu u imanaya u tegaya imra'ataho macnaa miyay u banaantay inuu jimaaco haweenaydiisii ujeedada waxay noqonaysaa un dawaafkaa keliya ee weli sacyi dambeeyo taxalulkii min alixraam qabla sacyi miyuu ugu xasilayn mise uma xasilayo intaa weeye dawaafkan uu dawaafay laakiin muu sacyin dawaafkaas keliya miyuu taxalulkii ugu xasilaya markaa haweenaydiisa ay u banaanaato mise uma xasilin ibn cumar waa tan jawaabtiisa faqaala wuxuu yihi qadima rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay uu yimi maka fadaafa bilbeyti beytkii buu dawaafay sabcan wasalaa khalfa اlmaqaami ragcatayni maqaamkii gadaashiisiina laba ragcadood buu ku tukado waa kuwii dawaafka wa bayna الصafa wاlmarwati wasaca wuu saciyey bayna الصafa wاlmarwati bukhaari waxaaba dhacday wadaafa bayna safa wanata safayo marwo dhexdooduna waa saciyey sabcan toddoba waa israaciyey waqad kaana lakum fii rasuuli اlaahi salى اllahu alيyه waslm uswatun xasana ee rasuulki ilaahayna dayasho fiican baa idinku sugnaato bal wuxuu ugu jawaabay waa jawaabtiisii ee itibaacii rasuulka ilaahay rasuulka ilaahay ma taxalulin sacyigii buu horta laba yimi markaa rasuulka ilaahay dayasha idinku sugnaato macnu may ma taxalulayo wey xadiidka bukhaari dhowr goor buu soo celceliyaa mid abwaabta salaada ayuu kuma soo celiyaa ama abwaabta qiblada oo markii qiblada iyo kaba hadlayay aayadda watakhidu min maqaami ibrahim musala ayuu kuma soo arooriya haddana dee dhowr goor xajka dhexdiisiya waa kusoo celceliya meelo qaarkood intanunbu kuba gaabsadee laakiin meelaha uu bukhaari kuba wariyey iyadoo weliba sufyaan ibnu cuyeyne dariiqiisa yahay bes halka zuhayr unbaa xumaydi uu ahaa bukhaari kuba sugnaa ayaa maxaa la socotay ziyaado ah waa dariiqan aan hayno marka la eego dee sufyaan bay kuba kulmayaan iyo inta kaba dambeysay waxaa dariiqaasi markuu intan dhameeyey ayuu qaala qaaladaasna camr bnu dinaar baa leh wasalnaa jaabira bna cabdillaahi radia allahu canhuma faqaala laa yaqrabanaha xataa yaduufa bayna asafa walmarwa su-aashan baan cabdillaahi jaabir bnu cabdillaahina weydiinay camr bnu dinaar baa leh markaasaa muxuu yihi laa yaqrabanaha xataa yaduufa bayna asafa walmarwa ilaa uu sacyigii laba yimaado yaanu u dhawaano ibnu cumarna itibaaci buu sheegay dee kolle xukumkii lagaba qaadanaya isna xukumkii buu caddeeyeyo waa ziyaado imaka halkan aan inoogu sugnayn muslim bukhaarina sanadka naftiisa un kuba wariyey xadiidkana riwaayadkiisa qaarkood laba socotay oo macnuhu yahay labadii saxaabi waa wax keliya jawaabtoodii midna isagu itibaacii rasuulka ilahi buu ku gaabsaday rasuulka ilahi raaca rasuulka ilaahi ma taxalulin waktigaasi isaguna xukumkii buu caddeeyey bal kolle markaa waxa ay tahay cumraday ta ilaa iyo horta waxa weyn arrimahani dhacaan oo ma taxalulayo bal weliba markaan ihahde tafsiirka ama xalqigu waa nusugiibuu kaba midi markaa de xalqigu waa wuxuu ku taxalulayo ama tafsiirku dabadeed bay maxbuubaadku uga banaanaanaya xadaثana yaxya bnu yaxya وأبوالربيع الزهراني عن حماد بن زيد حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينة حديث ابن عيينة من رواه فهنا يلزم من ضاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل أو حركة أو عبارات متى ترجمة هي تالية شرحي تالا ويرك لدوينه bal wixii laazimayay ruuxii beydka dawaafay ee saciyey kol haddaanu muctamir ahaynu ama mufrid yahay ama qaarin yahay inuu ixraamkiisii ku baaqi noqdo ama taxalulin waa taa oo ujeedadu san ibnu cabaas qabay dawaafkaas iyo sacyigaas in lagu taxalulayo arrintu inaanay ahayn ee uu ku baaqi noqonayo arrinkiisii hore iyo ixraamkiisii hoosta waxay taala ruuxii muxrimkaa bicumra laa yataxalalu bidawaafi qabla sacyi ruuxii xaj isagoo xiraamtayna dawaafulquduum iyo qaarinkii toona dawaafulquduum kuma taxalulayaan calaa kulli xaalin macnuhu saa dee ibnu cabaas iyo uu kuba tegey isxaaq ibnu rahweyne waa la qabay ba la ama dee waa ku raacaa lalahaa ee waxa weeyaan arrinku inaanu ahayn exraamkiisii ruuxuu ku baaqi noqonayo وxadثnي hاrون بن سعيد الجlhيلي qال xadثna بن وهب qال أخبرnي cمر هو بن الحاrث عن محمد بن عبدالرحمن أن رجuلا من أهل العراaq qاala lahu محamed بن cabdالرحman horayna usoo maro waa ninkii yatiimu curwana la odhanayay curwa ayaa wasigiisa ahaa محamed بن cabdiرaحmaan الnofl nin reer beni asad una أna rajula nin min أhli الcراaqi reer craaqa ayaa qaala lahu ku yihi salii curwata bna زubayr curwat bnu zubayr waxaad ii weydiisaa can rajuli nin yuhilu biاlxaji xaj ixraamanaya faidaa daafa bilbeyti markuu beytka dawaafo ayaxilu miyuu taxalulaya am laa waa su-aashii marka dhaweyda ama arrinkii aynu ibnu cabaas oo kale soo aragno ma taxalulaya taas mitamaya ooma taxalulayo fain qaala laka hadduu curwa ku yidhaah adawaa fariintii uu farayey laa laa yaxilu ma taxalulayo faqul lahu waxaad ku tidhaa ina rajula waa ibnu cabaas nin baa yaquulu dalika saa ku qowlaya ole waktigaa uu taxalulaya qaala moxamed ibn cabdiraxmaan baa yihi yatimu curwa fasa'altu waan weydiiyey faqaala wuxuu hi laa yaxilu ma taxalulayo man ahala bilxaji ninkii xaj exraamtay ilaa bilxaji xaj uu taam yeelo camalkii mooyaane qultu waxaan idhi ama ninka fariintiisii isagoo gaadsiinaya faina rajula nin baa kaana yaquulu dalika nin baa sidaa odhan jiray qaala bisa maa qaala ninkaasi hadalku yihi waa hadal xun waxun buu yihi saasuu yii saasuu ugu jawaabay ninkii buu markaa u celiyay arrintii oo wuxuu yihi waa kan fatasadbaani rajula ay tacarada liya rajulu ninkii baa dee ii yimi ii banbaxay waxaana asan baa misqooyinka dhacday maraa dee waxaana luqadii mashhuurkayd fatasadaa lii in la yidhaaho fatasadbaani aan la odhan fatasadbaani rajul maana tacarada liya rajulu ninkii oo fasa'alanii arrintii buu weydiiyey faxadatu wixii curwa yidhi baan u warramay faqaala wuxuu uhi faqul lahu waxaad ku tiraa isagii ma hortegayo faina rajula nin ayaa kaan ahaa yukhbiru mid warama ana rasuul اllahi salى الlahu عalيه waslm qad facala dalik de rasuulka ilahi dadka waa waa amray bay hayde waanakii dadka dee waktigii waa halkuu lahayn ibnu cabaas baa kaba qaadanayo dadka maalintii xajka uu laazimiyey xajatulwadaa arrinkaasu sameeyey ayaa nin saasuu kuba waramayey bal arrin kalena weliba wuu sheegay ninkii raaciyo wama shanu asmaء zubayri bal haddii arrintu aan la taxalul ahayn asma waa caruu hooyadii iyo zubayrna waa aabihiiba xaaladoodu maxay tahay qad facala dalika iyaduwa maalintay rasuulka ilaahay la socdeen waa kuwiisa xajkoodii fasakhay ee markay dawaafkii dhamaysteen taxalulay maxay iyagu saa u sameeyeen ninkii baa hadalka kale ku soo celiyey qaala wuxuu yihi maxamed faji'tuhu waan u imi curwo fadakartu lahu dalika arrinkaasaan u sheegay faqaala wuxu uhi mihade ninkan hadalkan kule waa ayo faqultu laa adri anigu ma garanayaan ku idhi ninkan qaala wuxu uhi fama balu laa yaatini maxaa u xaaladiisu ay ta inu iigu imanayn binafsihi yasaluni dee wuxuu leey adabkiisay ku sugan tahay ruuxii su-aashan ah inuu ruuxii dee la weydiinaya u weydiiyo taas baa adabkiiyo tawaaduc kolkol tan waxaaba kuga kalifo ruuxa ee isagoo malaa iskaba diidaya inuu ruuxa hartagayo waxyaalo adabkii taasu ah maxaa xaaladiisu ay tahayoo aanu iigu imanahayn suu ii weydiiyo aduma waxaan u malaynayaa ciraaqiya ninkan nin reer ciraaqa inuu yahay na reer ciraaqna tashadud iyo ad adayg iyo waxbaa lagu yaqaanay oo waxaa saxiixa kuma sugnayd ibnu cumar uu nin reer ciraaqi weydiiyey u yihi bal ka waran dhiigga racuudka ama kaneecada dhiiggeeda oo dee ruuxii ma ku tukanaya maradaa laho eedu muxuu yihi markaas waxa wey ahl alciraaq waxay weydiinayaan can dami lbacuud waqad qataluu ibna binti rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay inantiisii inankeedii bay direen oo waxa wey bay sameeyeen nimankana waxa wey arrintiisu ay tahay bacuudkan ama ha noqota dal salaad ama ruuxii muxribka hadduu dila maxaa kaba laazimay iyagoo dilayma kale ninka ninkii dilay maha ibnu binti rasuullah macnaa sheegaa weyba layimi adigu ba taabaya leeya waa tacadudkiiya su-aal tashadud buu arkay markaasaa wuxuu yihi la adri ayaan ku yidhi ma garanaynu reer ciraaq iyo kale qaala wuxuu yihi haddaba fa inahu qad kadaba hadduu yihi saas iyo saasaa dhacday oo arrinta rasuulka ilaahi baa sameeyey been buu sheegay waaba kanoo wixii daliilkiisii buu tirinaya qad xaja rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi uu soo xajay faakbaratnii caaishatu radia allahu canha waxay igu warantay ana awala shayin shay kii ugu horreeye bada'a bihi uu ku bilaabay xiina qadima makata maka markuu yimi anahu tawada de waysadna kolley waa wixii dawaafkooda walaba imanayay walow culimada intooda badanna shardi ay kaba dhigaan sixa ugaba dhigaan sixadiis shardun lisixati markaa beytkii buu dawaafay anahu tawada uma daafa bilbeyt beyt ku dawaafay manaana taxalulin buu leeyahay rasuulka ilaahay uma xaja abubakrin abubakrna rasuulka ilaahay dabadii wuu soo xajayo fakaana wuxuu ahaa kamay dheeraan inay beytka dawaafaane awala shayin badaa bihi shawkii ugu horreeyuu ku bilaabay adawaafu bilbeyt uma lam yakun hayru waxaan kaa ahayn dawaaf ka aan ahayn oo ama cumro iyadoo loo fasakay ah ama la taxalulaya wax kale may jirin intaasun baa bay arrintoodu ahay xajkiina baaqi bay ku ahaayeen uma cumaru cumarna milu dalika isaguna saasoo kale u sameeyey uma xaja cusmaanu cusmaan waa soo xajayo fara'aytu waan arkay kuwa hore warkooduu haye isaga waaban arkay buu leeyahy awalu shayin bada'a bihi dawaafu bilbeyt wixii ugu horreeye uu laba yimi beytka kama dheeraan kamanaan kumanaan u taxalunayn dawaafkii quduub buu laba yimi uma lam yakun hayru waxaan dawaafkaa iyo dee sacyiga ay siraaciyeen ahayn oo in la taxallulay ah taasi may jirin uma mucaawiya cabdالlahi بn cmar mucaawiya bn cabdالlahi بn cmar saasay yeeleen de inta badna qolooyinkan xajkoodu saad buu ahaan jiray uma xajajtu macaabi anigu aabbahay maciisa aلzubayr ibn cawaan baan laba soo xajay fakaana awala shayin shaykii ugu horreeyey wuxuu bada bihi ku bilaabay aلطawaafu bilbeyti tawaafku beyt ku dawaafo uma lam yakun غayruh uma ra'aytu waxaan arkay almuhaajiriina walansaara muhaajiriin iyo ansaar baan arkay oo yafcaluuna dalika iyaguna saa samaynayo markay yimaadaan wax kale may qabanayn salaad xataa may tukanayn kol hadday maka soo gaadhaan waxa ugu horeeyay sameeyaan dawaafay beytka dawaafaan bay ahayd uma lam yakun hayru waxaan ka ahayna muu dhicin oo ma ahaan ahayn uma aakhiru man ra'aytu facala dalika ciddii ugu dambaysee saa samayseen arkay wuxuu ahaabaa ibna cumara cabdillahi ibna cumara weeye ina cumar buu ahaa uma lam yanqudha bicumratin dawaafkiisii ama xajkiisii horena kumuu bedelin oo umuu fasakin cumro wahada bnu cumara cindahum ina cumar waa ka jooga nin walba maanta xaadirka afalaa yasaluunahu miyaanay weydiinayn maxay isaga u weydiin waayeen walaa axadun axadna ma jirin buu leeyahay minman mada dadkii tegay ee hore ahaa ma haddaba axad dadkaa hore ah maa kaanuu may ahay yabda-uuna kuwa bilaaba bishayin shay xina yadacuuna aqdaarmaka ay dhulkooda lugahooda maka soo geriyaan ay soo dhigaan in beyt beytka soo gaadhaan awalan min dawaafi bileyt wax ka horeeya dawaafay beytka dawaafaan ay ka horreysiin jireen may jireen uma laa yaxiluuna marka ay dawaafaanna may taxalul ahayn dee ibnu cabaas ataa isaga aan soo aragnay xujadiisa laakiin aan leenahay kollay de arrintu saas maa culimada kale waa waxay kaga duwan yihiin waqad ra-aytu waxaan arkay ummi hooyada iyo khaalatii habaryartay waa hooyadiina waa asma khaala habaryartiina waa caaisha xiina taqdamaani marka ay yimaadaan ay maka yimaadaan qabrihii dambeed ee ay soo xaji jireen laa tabda-ani bishayin shay kumay bilaabi jirin awala min albeyti beytka kaba horeeyo taduufaani bihi ay dawaafayaan uma laa taxilaani may taxalul ahayn waqad akhbaratnii ummi hooyada waxay ii sheegtay ii warantay ay igu warantay annahaa aqbalat inay soo qaabishay hiya iyada iyo وأkta walaasheed caaشha iyo وزbayr وفulan وفulan بcمraةi waa cمraةi fqط waa cمro keliya iyagoo soo cمraystay kolayna waa markii dambe ay faskeen xaaladoodu siday ahayd maalintii xajaةulwadاع waa xajaةulwadاع baa sida daahirka ay tahay falama masaxuu rukna markay ruknigii maseexeen gacanta mariyeen kollay masaxu waxay uga jeedaan macnaa daafuu bilbeyti wasalamu beytkii ay dawaafaan inay ruknigiina salaameen inay qaaliban ruuxii isagu dawaafayay hadduu makansanayo rukniga ama xajaluasadku gacanta saara ama salaamaa oo taas weeye marka waxay cibaaro kaba noqotay oo laguma idlaaqay masxigan inay dawaaf ugaba jeedaan macnaa beytkii markay dawaafeen ayaa xallu ay taxaluleen oo taasi cumray ahayd kolleyna intooda badan bay ahayd caaisha oo kale may taxalulin saynu soo maray taasi iyaga cumray ahayd laakiin xaj buu leeyahay dawaafka laguma xalaal noqonayo kulli waa masalaha soo maray qad kadaba فيma dakara min dalika ninkan ciraaqayaad sheegaysa ama ninkan su-aasha ku weydiinayay wixii arrin amahan kaba sheegayna been buu kuba sheegay buu leeyahay xadaثana isxaaq بn ibrahim qaal akhbarana mحamed بn bakri qaal akhbarana ibn jurayjin xa xadaثanii زahir بn xarbi wlafd lah qaala xadaثana rux bn cibaadaةa qaala xadaثana بn jurayjin qaala xadaثanii mansur بn cabdالرaحman can umihi صafiyata binti shayba dadka wadan aan soo wada aragnay can asma binti abi bakr radi allahu canهuma qaalat kharajnaa waanu baxnay muxrimiina xaalanay anagoo muxrimiina faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa yidhi man kaana macahu hadyu ninkii hadyi waday ee maciisa uu hadyi yahay falyaqum calaa ixraamihi ixraamkiisa ha ku baaqi noqdo waman lam yakun macahu hadyu ninkaan hadyi maciisa hayna falyaxdid ha taxalulo waa arrinkii aynu sharxiisa iyo umuurihiisa iyo riwaayaadkiisa badan kusoo marayba falam yakun maci hadyin aniga hadyi macyaga muu ahayn oo hadyi maan wadan faxalaltu waan taxalulay wa kaana maca zubayr zubayr maciisana waxaa ahaa hadyun isagu hadyi buu wadayoo si rasuulka ilaahay baa yeelayo qolooyin iyagu xoola lahaa falam yaxlul isagu muu taxalulay qaalat waxay tidhi falastu siyaabi marka igaan hadhay uma kharajtu ina way taxalushay waa baxay fajalastu ila zubayr zubayr oo muxrimo weli oo isagu sii ku baaqaya ayaan agtiisii fadhiistay faqaala wuxuu yihi qum ya cami dee kollay isagii waa muxrim waana haweenadiisiyo xalaala waama dhici karta ina waxyaala ama labsiiyo waxyaala kama dhacaan markaasi orda iga kac iga durug buu ku yihi faqultu waxaan ku idhi bay tidhi ataksha an atiba calayka ma inaan kugu soo boodo oo dusha kaaga dhacaad ka baqanaysaa taas way tariyada وxdثnا عباس بن عبدالعظيم العنبري قال xdثnا أbو هiشام بن المغيرة بن سلمة المخصومي قال xdثnا وhyb قال xdثnا مصر بن عبدالرحمن عن أمهa عن أصفا بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت عنهma قالت qdمna mعa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم مhiliina بالحج waa say markii hore ahaayeen markii dambe waa rasuulka ilahi laazimiyey inay fasaqaan waxaan xoorawadin uma dakara bimil xadiis ibni jurajin ayr anahu qaala wuxuu yihi faqaala zubayr baa yihi markuu agtiisii soo fadhiistay istarkii cani bacda radaacadi cani iga durub istarkii cani iga fogow iga fogow bi igu yihi faqultu waxaan yihi fatasha ma waxaad ka baqonaysaa zubayrow an utiba caleyka inaan kugu soo boodo dusha kaaga dhaco وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن أبي الأسود أبي الأسود هو محمد بن عبد الرحمن كي مكان صهيني أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه ومن وهدها أي أسماء أو أي ورمي أو ورمي أنه كان يسمع أسماء إنه أسماء مقري شري كلما مرت بالحجون كلما مرت بالحجون مركب صيميش حجون إلى صبرت وتقول إلى تراها xajuunna waa meel adugu halkan xabaalaha maka ay yihiin ala waa buurtaas baa xajuunna odhanayay xaafid ibnu xajar baa yidhah waa jabal macruufu bimaka ashcaarta iyo waxyaalahaasna uu kuma soo noqnoqday waana xabaaluhu meesha ay yihiin almucalla looga yaqaanadood laakiin cibaaro kaba cabiray ruuxa maka gelayana xagga bidix buu kaba qabtaa kaa u baxaya maka ka baxaye mina u baxayana midigtooya lakiin de malaha dariiqu siduu berigaa hore ahaaye ee maka kolley kaa makaba malaa mino kusii socdana midixunbu kaba qabanayaaye ee waxa weya ruuxaan meel kale kaba imanaynin marka xaramka xaggiisa lagaba yimaadee bal xajuun meel saasay ahayd taqulu markaa iyo waay markay kastay soo martay halkaa waxay odhan jirtay sala allahu calaa rasuulihi wasalam laqad nazalna waanu degnay dee berye ayay xusuusanaysaa iyo waktigii rasuulka ilaahay macahu maca nabiyi sala allahu calah wasalam haahuna halka baan degnay walxal naxnu anagu yowma idin maalinta khifaafulxaqaa'ibi jamcu xaqiibati weeye waa tan shandada laba idhaah kolleyna waa waxyaalo xagga dambe ayuu ruuxa raakibkii ama halkan ruuxa radiifkiina uu fuulo oo wixii zaada iyo wixii uu dhigan jiray ama meeshaasba ama wixii uu halkaa dhigan jiro o dhan bay xaqiibo kaba cabiri jireen iyadoo waxaanu sidano shandadaha iyagu ay maran yihiin oy fulan yihiin dee xaaladooda dhaqaalahaba yarayd qaliilu dahruna gaadiidka iyaguna uu yar yahay oo dee dadka qaar way soo lugooyeenba kuwa qaarkoodna waa kaa raaxilo keliyay lahaayeen bal rasuulka ilaahay hashiisaas uu fuushanaa ayuunbay alaabtuna u saarnayd ee muu lahayn dee wax kaloo zaamilo ma lahayn gooma uu wato qaliilatun aswaaduna sahayda iyaduna ay yar tahay laakiin waktigii waa isbedelay oo bay leedahay beryaha dambe factamartu ana waan soo cumraysa aniga iyo wauktii caaishatu wazubayru wafulanu wafulanu waa markii dambe xajatulwadaac marka ay tahay fasakhi ay fasakheen falamaa masaxna albayta laakiin dee caaisho iyo zubayr kumay jirin oo caaishana iyada cudrigii baana u suurtogelin zubayrna riwaayadii hore waatan kuma soo marray hadyi inuu lahaa falamaa masaxna albayta beytkii markaan dawaafnay ayaan axlalnaa taxalulay uma ahlalnaa min alcashiyi waa maalintii de waa maalintii cashi waa maa bacda zawaal eh waktigaas baanu ixraamanay bilxaji markii la gaadhay maalintii tarwiya qaala haarun fi riwaayati anahu la asmaa walam yusami cabd اllahi allah subxana wa taala